bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alih وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qala اlimam اlbukhariyu raximah اllah tacalى bab اlxaakimi yaxkm bاlqatl clى man wajaba عlayhi duna اlimaami aladi fowqh baabu lxaakimi xaakimkii yaxkumu xukumaayey bilqatli dil xukumaayo calaa man qof korkiisna ku xukumaayo wajaba calayhi uu ku waajibay korkiisa dilku duuna alimaami imaamka ka sokay aladii fowqahu isaga ka sarreeyo yacnii ninka qaadiga ama xaakimka dil xukumayo qofuu ku waajibay duuna alimaami aladii huwa fowqahu imaamka ka sarreeya la-aantiisa ama duuna alimaami aladii fowqahu cinda alimaami aladii fowqahu imaamka yacni isaga ka sarreeya agtiisa meel ah dayb ugu xukumaayo kirmaani duunadaas bimacnaa cinda haddii lagu macneeyo xadiidka soo socday ee tarjamadaas mudaabaqayna ayuu yidhi qaala xadatanaa moxamed bnu khaalidin moxamed bnu khaalidkan marka xaakim iyo kalaabaadi rijaal lbukhaari waxa uu yidhi akraj albukaariyu can muxamed bni yaxya aduhli falam yusarix bihi moxamed ibnu khaalidkan marka moxamed ibnu yaxya duhli weeyaan bukhaarina marka duhli waa uga soo saaray saxiixa inta badanna ma caddeeyo magaciisa aad uma caddeeyo ama muxamed keliyuu yidhaha muhmalow ka dhigaa ama wuxuu yidhaahdaa moxamed ibnu khaalid awowgiis dambe ayuu u nisbeeyaa maxaa yeele waxaa la yidhaha isagu moxamed ibnu yaxya bni cabdillaahi bni khaalid ibni faris mararka qaarna moxamed ibnu faris uu yidhaahdaa ayb inuu isaga yahayna waxaa xoojinaya hadda riwaayada kitaabu dibi ku timid can moxamed ibni khaalidin qaala xadatanaa moxamed ibnu wahbi bni catiya marka riwaayat alasiili meeshaas kitaabu dibi ee uu bukhaari yidhi moxamed ibnu khaalid asiili riwaayadiisa oo bukhaariga waxay ku timid xadatanaa muxamed bnu khaalidin aduhliyu nisbadii baaba la sheegay markaas qaala xadatanaa muxamed bnu cabdillahi alansaariyu qaala marka xadiidkan mizi saaxibulara yani tuxfat lashraafka iyo ama kutub latraaf waxay ku keeneen waxay ka dhigeen min xadiidi moxamed bni cabdillahi alansaari shaykhu lbukhaari waxay ka dhigeen moxamed ibnu cabdillaahi alansaari markay xadiidkan sheegaayeen waxay ka dhigeen bukhaari inuu ka soo saaray moxamed ibnu cabdillaahi alansaari laakiin de sida hadda noo taallo waa loo dhexeeyaa isagii moxamed ibnu cabdillahi alansaari moxamed ibnu khaalid adduhli baa u dhexeeya ayb moxamed ibnu cabdillaahi alansaarina bukhaari wax waa ka wariyaa toos waa uga wariyaa mararka qaar oo axaadiista hulaasiyaadka dadka ay ka timaado ku jiraa qaala xadaanii abii can humaamata can anasin qaal ina qaysa bna sacdin waa qaysu bnu sacdi bni cubaada weyaan riwaayada abu zayd almarwasi waxay ku siyaadisay ibnu cubaada sacd bnu cubaada dhalay ayb tirmidi laakiin isaga wuxuu ku moodsiinayaa qays bnu sacdi bni mucaad inuu yahay leanna wuxuu kusoo saaray xadiidkan taxta manaaqibi sacd bni mucaad ayuu kusoo saaray marka mana ahan sacd bni mucaad ma dhalin ninkane sacd bni cubaada dhalay ayb qaala ina qaysa bna sacdin kaana wuxuu ahaa yakuunu bayna yadayi nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga hortiisa bimansilati saaxibi shuraati ayuu ahaa saaxibu shurataha derajada uu joogo ayuu ahaa min alamiiri uu ka joogo yacnii ninka mar walba agtiisa joogo oo xukunka fulinayo ayuu ahaa marka anas dadkaanuu rabaa inuu wax fahamsiiyo waagii nebiga shurda ma jirin qof yacnii loo xil saaray amarka fulintiisa iyo ciidan sidaasoo kale ah oo hadda dadka ciidankan shurdada iyo leyraa ma jiri jirin waqhtiga rasuulka laakiin maadaama waqtigii dambe ay soo baxday iyaguu ku fahamsiinaa marka meesha saaxiibu shuradada uu hadda amiirka ka joogo ayuu qaysu bnu sacadna nebiga ka joogi jiray agtiisa ayb marka mudaabaqadana meeshaas waayuu yidhi kirmaani ayb oo wuxuu yidhi halkan waqad istushkilat mudaabaqat alxadiidi litarjamati faashaara alkirmaaniyu ilaa annaha tu'khadu min qowlihi duuna alxaakim lianna macnaahu cinda wahada jayidun in saacadathu lugatu ayuu wacalaa hada fakaana qaysan kaana min wadiifatihi qays marka shaqadiisu waxay ahayd an yafcala dalika bixadrati nabiy sal l slama biamrihi markuu nebigu rabo inuu xukumo shay ama wax rabo isaga ayaa uu amar siinaya isaga xukumaya marka nebigana agtiisoo joogay qaala xadaana marka xadiidka waxaa laga qaadanaa buuri wafi lxadiidi tashbiihu maa madaa bima xadaa bacdahu shay tegey in lagu shabaho wax gadaal ka yimid leanna hadda bimansilati saaxibi shurada markuu leeyahay waxaan marka saaxibu shurada gadaalow wax ka yimid waayo marka wax waa hore jiray oo ka horeeyey ayuu ku shabaha si dadka marka caqligooda loogu soo dhoweeyo qaala xadaanaa musadadun wahuwa bnu musarhad qala xadaanaa yaxya wahuwa yaxya bnu saciidin alqaطaan can qurata qala xadaanii xumayd bnu hilaali qala xadaanaa abu burdata can abi muusa ana nabiya sal l slam nebiga bacaahu waa diray wa atbacahu bimucaadin mucaad ayuuna raaciyey oo ka dabadiray marka abuu muusa maxaa nebigu u dirayna inuu axkaamtii fuliyo waa baxaya marka yamanuu tegay yaman baa loo diray axkaamta halkaasu ka fulin jiray marka axkaamta uu fulinaayana wuxuu fulinayaa duuna alimaam imaamkii ka weynaayo nebiga oon yacnii sokadii ayuu isagu fulinayaa laakiin naa'ibu u yahay dabcan taas marka waa iska bannaan tahay walidaalika marka dadka gobollada madaxda looga dhigay iyo waa fulin karaan oo naa'ibay imaamka ka yihiin axkaamta saas oo kale qaala xadaanii cabdullaahi bnu sabaax qaala xadaanaa maxbuubu bnu lxasan qala xadaanaa khaalidun can xumayd bni hilaalin can abi burdata can abi muusa ana rajula nin aslama wou islaamay uma tahawada dabadeed waa yahuudoobay faataa mucaadu bnu jabalin mucaadu bnu jabal baa u yimid abuu muusa soo ziyaaranaya wahuwa cinda abi muusa wahuwa ninkii yahuudigaana cinda abi muusa uu yahay faqaala waxa uu yidhi mucaad maa lihaadaa kan maxaa u sugnaaday u xirxiran yahay qaala waxa uu yidhi aslama waa islaamay uma tahawada yahuudnimadii buu u laabtay qaala waxa uu yidhi laa ajlisu ma fariisanayo aniga xataa aqtulahu ilaa aan dilo qadaa'u llaahi wa rasuulihi sala allahu calayhi wasalam ilaahay xukunkiisa waa iyo rasuulka xukunkiisa aniga ma fariisanayo ilaa laga fuliyo xukunkaas markaasuu abuu muusa wuxuu yidhi iska fariiso waa fulinaynaayo marka meesha waxaa ku jirta xataa aqtulahu iyo abuu muusa oo xukunkii fuliyey marka tarjamada maxay ahayd baabu lxaakimi yaxkumu bilqatli calaa man wajaba calayhi duuna alimaam alladii fowqa hadda abuu muusa waa xaakim imaamkiina ayaa nebiga ah salawaatu ullahi wasalaamu calayhi marka nebiga sokadiis ayuu xukunka isaga fulinayaa maadaama meeshii madax looga dhigay oo isagu shaqadaas loo diray ayb wixii marka yacni qofka ridoobo oo diinta ka baxo xukunkiisa iyo yacni in dil ou yahay xukunkiisa iyo waa ka soo hadalnay oo kitaabu istitaabati almubtadiin ayaan kusoo dhaafnay wixii marka baabkaas xuseeya halkaas aan uga soo hadalnay ayb waxaa marka qofka diintiisa ka baxo oo islaamnimada ka baxo in la dilo waxaa loo keenay waxay tahay siyaanatan wa xifdan liddiin shareecadu waxay ilaalisaa shan shay diinkana waa ilaaline naftiibay ilaaline maalkiibay ilaaline cirdigiibay ilaaline sharafka iyo caqliga shantaas marka ninkii diinka marka uu soo gelayo khiyaarkiisuu kusoo gela cid lagu qasbayo ma leh ilaa wa ilaa ikraah ku islaam ma la dhahayo isaga haddii isaga khiyaarkiis marka uu ku doortay oo uu ku islaamay haddana inuu waa ka baxay yiraa oo diinkii uu noqdo lucbo iyo ciyaar qofna inuu maanta soo galo berri ka baxo berri dambe soo gala mid beriga kale ka baxo waxay noqonaysaa diinkii shanigiisii baa la fududaysana xifdan liddiin ayaa marka ninka haddaba markaad soo gelaysad iska fiiri hubso wax fiiri wax aqri qanaacadaada ku soo gal laakiin marka aad soo gasha kadib ood iimaankii dhadhamiso lu'mi iyo shar buu la joogaa qofku markuu ka baxo ayb xukunku inuu sidaas yahayna de xadiidkan bukhaari warinaya waaba kan bana ayb eantan marka waxaa socoto nin wax qorqoray soomaali ah oo la yidhaahdo waxa uu ku magacaabay xadka riddada xadka riddada wax la dhaho qoray markaasu wuxuu leeyahay diinka yacni ma meelay ku taal male haddii laga baxo qofka hala dilo meel ay uga taalla male buu leeyahay marka haddee diinku haddii uunan bukhaari ka fiirinin isaga uu meelo kale ka fiiriyo isaga le ayb ta kale waxay tahay wuxuu leeyahay dadku inay diimaha kale ka soo baxaan islaamku waa ogol yahay isaga in laga baxo maxaa loo diidaya uu leeyahy marka ee wixiisii o dhan marka waxay tahay waa dad kaloo u doodaa ninkan marka dad kaloo u doodaa magac muslinowna ku doodaa marka waa aaday u khaldan tahay waxyaaba marka wax badan laga muujiyey ku jir ayay ka mid tahay midaan ayb qaala waxau yidhi laa ajlisu ma fariisanayo xataa aqtulahu qadaa'u llahi wa rasuulihi sala allahu calayhi wasalam waa xukunkii alle iyo rasuulka xukunkiisaw baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan hay markaan halkan wuxuu yidhi qaala bnu bataal ikhtalafa alculamaau fi hada albaab culimada baabkan yani oo ah xaakim inuu sameeyo xugun duuna alimaam way isku khilaafeen fadahaba alkuufiyuuna ilaa ana alqaadiya xukmuhu xukmu lwakiil qaadiga waa wakiil laa yutliqu yadahu ila fima adina lahu fiihi fiimaa udina lahu fiihi gacantiisa kusii dayn maayo waxba ilaa wixii loo idmay maaha yani haddii la yidhaha qaadiga dadkiina kala xugun xukunkii fulintiisiina adaa lagu siiyey waa fulina haddii laakiin kuufiyiin saasay dhahayaan haddii laakiin aan loo ogolaanin ee la yidhi keliya cadday qofkan xukunkiisa xukunka bis u lahaa waa wakiil wixii loo idmo unbuu samayna wa xukmuhu cinda gayrihim xukmu lwasiyi lahu atasarufu fii kulli shayin wa xukmuhu cinda gayrihim kuufiyiin keyrkoodna waxay leeyihin qaadiga xukunkiisu waa xukmu lwasiyi ninka wax loo yani dardaaranka arrintan loo dardaarmo looga tego kale ayuu la xugun yahay lahu tasarufu fii kulli shayin buu ku tasarufi karaa wa yutliqu yadahu cala alnadari fii jamiici alashyaai ilaa ma stufniya yacnii ninkan haddii la yidhaha qaadigu waa wasi iyo waa wakiil waa kala duwan yihiin waa wakiil haddii la yidhaahdo macnaheedu waxay tahay wixii loo idmuu samayn karaa wasi waayo haddii la yidhaahdana wax allaale wixii ou wixii tasaruf sax oo maslaxadu keenayso ayuu samayn karaa ilaa wixii loo diiday maahan waa kala duwan yihiin soomaa marka wasigu wixii loo diiday buu iska ilaalina tasarufkiisu laakin waa mulaq wakiilku laakiin tasarufkiisu mulaq maaha wixii loo idmay buu ku shaqaynaa bis ayb sidaasay marka kala qabaan kuufiyin iyo keyrkood ayb marka qaadigu qoladan waxay leeyihin wixii masaalix sharci oo dhan waa la waa samaynayaa wixii ha samaynin la yiri unbounan samayn karin oo imaamka weyn uu yidhi wanaqala aطaxaawiyu canhum ana alxuduuda laa yuqiimuha ilaa umaraau lamsaar taxaawi marka wuxuu ka soo guuriyey kuufiyiinta xuduudda waxaa oogayo gobollada dadka madaxda ka ah mas-uuliyiinta ah qaadi maya walaa yuqiimuhaa caamilu sawaadi walaa naxwuhu ninka yanii kharaajka iyo waxyaabahaas mas-uulka ka ah iyo shaqadaas ma geli kara adda hadda duwalku waa kala waa kala tartiibiyaan iyagan qaadiga xukunkuu fulinaa jiho kalena xukunka ayuu sheegaa qaaligu jiho kalena fulintii waayo way fuliyaan ayb waxaa laga yaaba markuu qaadiga xukunka xukumo ninka madaxda in loo keeno ou fiiriyo dabadeed ou saxiixo isagan oo markaas kadib uun la dilo qofka waxaana laga yaabaa in loo yeelayo sidaas inaynan badanin si fudud inaan dadka layskaga dilin oo xoogaa dhowr dhowr yanii qolo ay fiirfiiriyaan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan hal yaqdi lqaadi qaadigu ma xukumayaa ayb qaadigu ma xukumayaa ow yuftii ama ma fadwoonayaa wahuwa qadbaanu isagoo caraysan qaaligu isagoo xanaaqsan xugun ama fadwo ma dhiibi karaa qaadigu ma xukumi karaa isagoo xanaaqsan muftigu ma fadwoon karaa isagoo xanaaqsan qaala xadaanaa aadamu whuwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa cabdulmalik bnu cumayrin qaala samictu cabdiraxmaan bna abi bakra qaala kataba abu bakrata ila bnihi abuu bakra wiilkiisa oo warqad u qoray wiilkiisa marka wuxuu ahaa weliba qaadi buu ahaa ayb wa kaana bisijistaan sijistaan ayuuna joogay oo qaadi uu ka ahaan jiray marka sijistaan qof marka loo nisbaynaya waxaa la yidhaha sijistaaniyun wayuqaalu sijziyun sijziyun marka sijistaaniyun waa cala alqiyaas sijziyun calaa gayri alqiyaas wa kaana bisijistaan ayuu ahaa bianlaa taqdiya wuxuu u qoray inaadan xukumin bayna tnayni labo wa anta qadbaanu adigoo caraysan ayb fainii samictu nabiya sal l slam yaquul nebigaan maqlay oo dhahayo laa yaqdiyanna xakamun garsoore yownan xukumin bayna tnayni labo wahuwa qadbaanu isagoo xanaaqsan fuqahada marka meeshan waxay ka qaateen marka uu xanaaqsan yahay xoogaa dhimirkiisii iyo qalbigiisii si fiican uma joogo xukunkuna wuxuu rabaa u fiirsi iyo deganaanuu rabaa waxay leeyihiin marka fuqahadu wax allaale wixii deganaanta ka qaadayo qalbigiisa tashwiishinayo oo dhan waa la miday dheheen kullu shayin yushawishu lqaadiya yushawishu yani fii dihnihi waa marka ay haystaan inuu xukumo ma aha markuu aada u baahan yahay oo kale markuu murugaysan yahay oo kale faraxu markuu ka batoo kale xaalaadkaasoo dhan qabowga aadka u badan markuu jiro oo wax hadda kulayliyana aanay jirin kulaylka daran marka uu jiro dadka dihnigoodaba uunan joogin leanna waxaa laga yaabaa qofku inuu is yiraa war shaqadan iska dhammay boobsi kulaylkan kuma jiri kartid iyo qabowgaana boobsiya ka carar inuu is yiraahdo ee qadiyad marka dad ishaysto la kala xukumayana ka carar ma fududa ma gasho marka isagoo caraysan waxaa wax allaale wixii la macno ah way ka qaateen halkaana ka qaateen ayb tarjamadii xadiidkuna marka mudaabaqadoodu waa daahir xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa inaan sidaa la yeelin hadday dhacda marka qaaligu inuu xukumo isagoo xanaaqsan isla markaana uu qadiyadii waafaqo oo hadda kitaab iyo sunno iyo unan khilaafin xukunka ma fulaa marka a'imada jumhuurku waxay leeyihin xukunkaas waa sax waana fulaa laakiin qaadigan qaladow ku dhacay si laga fiican yahu sameeyey laakiin xanaabiladu waxay leeyihiin xukunkaas ma fulaayo waa lagu laabanayaa lihubuuti nahyi canhu wannahyu yaqtadi alfasaad iyagu waxay leeyiin mar haddii nahyi i yimid nahyiguna fasaad uu keenayo xukunkaas waxba kama jiraan waanu ku noqdaa qadiyadii marka ayb ayb qaala xadaanaa moxamed bnu muqaatil whuwa mxamed bn muqatil almarwaziyu qala akhbarana cabdullahi huwa bn lmubaarak qala akhbarana ismaaciil bnu abi khalid can qays bni abi xaazimin can abi mascuudin اlanصariy qala jaءa rajulu ila rasuuli اllahi sal l slam nin ayaa nebiga u yimid faqaala waxa uu yidhi ya rasuul allah rasuul allow inii wallahi baan ku dhaartay la ata'haru waan kasoo daahaa can salaati اlghadaati salaada subax min ajli fulaanin hebel dartiis mimaana ayaan uga soo daahayaa dartiis yutiilu ou dheeraynaya binaa anaga uu nagu dheeraynaya fiiha fi subxi salaada subax uu nagu dheeraynaya dhexdeeda qaala waxa uu yidhi famaa ra'aytu ma aanan arkin annabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga qadu hadda ka hor weligeed ashadda inuu darnaan badan yahay mid darnaan badan inuu yahay qadaban xagga carada fii mawcidatin waano uu ku dhex caroodo minhu isaga yowmaidin maalinka uu ka daran yahay marka nebigu waa xanaaqay uma qaala waxau yidhi yaa ayuha nnaas dadow inna minkum waxaa idinka mida idinka munafiriina kuwa dadka kala eryaayo oo cibaadada ka fidnaynaayo fa ayukum kiinii oo maa sallaa ay sallaa binnaasi dadka tujiyo falyuujiz ha soo gaabiyo salaada soo gaabsado fa ina fiihim alkabiira waaldaciifa wadalxaajati baa macooda ah fa ina fiihim dhexdooda waxaa ah oo dadkii ku dhex jira alkabiira qof weyn wadaciifa mid taag daran wadalxaajati iyo mid dan leh xadiidka marka qayb salaata imaamada iyaan kusoo marnay xadiidkan hadda laakiin wuxuu ka rabaa nebigu inuu carooday buu sheegay ou xanaaqay markuu xanaaqay kadibna xugunou sheegay nebigu ina minkum munafiriin de laakiin waxaa laleeyahay rasuulku dadka la mid maaha isaga sala allahu calayhi wasalam isaga waa macsuum fi ridaa iyo wa fi lqadab markuu xanaaqsan yahay iyo markuu iska faraxsan yahay labada kolba nebigu qalad ma gelaayo isaga waa macsuum isaga waa la dhowray laakiin hayruhu nebiga hayrkiis saasoo kale maaha ayb qaala xadaana moxamed bnu abi yacquub alkirmaniyu qaala xadaana xasanu bnu ibrahim qaala xadaana yunus qaala muxamadu ahbaranii salimu yunus ana cabdاllahi bna cumara ahbarahu anahu طallaqa imra'atahu wahiya xaa'id naagtiisuu furay iyada oo xaa'id oo xayd qabto fadakara cumaru linabiyi sal l salam cumar nebigu u sheegay fatagayada fiihi rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu marka arrintaa sha'nigeeda waa ka carooday uma qaala waxa uu yidhi liyuraajichaa ha soo ceshto uma liyumsikhaa ha haysto xataa tadhura ilaa ay ka daahir noqoto uma taxyada ay xaysho fatadhura ay daahir noqoto fain badaa lahu hadday markaa u muuqato an yudalliqahaa inuu furo falyudalliqhaa ha furo maxalushaahidka marka fataqayada nebigu waa xanaaqay markaasuu xukunkan sheegay kabacdi ayb intanba nebigu isagu macsuumu ahaa fi rida iyo wa filgadab labadaba marka ma la mid aha keyrkiis marka hayruhu waa in marka uunan waxba xukumin isaga oo caraysan ayb ayb macnahaasu marka labada saddexdan xadiidba baabka uu ugu keenay marka ayb haddii marka uu xaqa waafaqana soo caraysan intou wax xukumo xaqiina waafaqo xukunkaa la soo celin maayo waa sax jumhuurku sida ay qabaan xanaabiladana iyagu waxay leeyihiin waa la celinaa maxaa yeele nahyi baa meeshan yaallo wanahyu yaqtadi lfisaad baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man ra'aa qofkii arkay lilqaadi qaadiga u arkay an yaxkuma inuu xukumo bicilmihi isaga cilmigiisa inuu wax ku xukumo fii amri nnaasi dadka shanigooda idaa lam yakhafi dunuuna watuhmata haddii uunan ka cabsanin malo iyo tuhum masaladan waxaa u baabaysan ama tarjamadan ay tahay hal yaqdi lqaadi bicilmihi qaaliga isaga ogaalkiisa wax ma ku xukumi karaa bicilmiidan hadda kama wadna de qaadigu cilmigiisa diiniga ugu leeyahay ma fiirina masalada ma ahan kaas de kaas awalba cilmigiisa waa fiirin lahaaye macnaha waxaa laga wadaa maalan qaadigii ninbuu ku arkay tuugnimou ku ogyahay ama uu ku arkay ama zina iyo wax lamiduu ku arkay ama waxbuu ku arkay ogaalkaas isagu uu ogyahay intuu ninkii soo qabta ma dhihi karaa ninkan waxaan xukumay maalka inuu hebel u celiyo leanna anaa og inuu maalkan ka qaaday sidaa ma dhihi karaa masaladaas waa waxa uu hal yaqdi lqaadi bicilmi culamada marka qaar waxay yidhahdaan maya cilmigiisa waxba kuma xukuma haddii ay dhacdo inuu ogaa shaygaani wuxuu leeyahay ninkiina uu xaq inuu dayacmo kala ka baqaayo wuxuu le oradoo qaalli kale aad anigana markhaati ii qabso qaalli kala qadiyadii galaayo isaga shaahidow noqonama laakiin inuu isagii qaadina isku noqdo shaahidkiina isaga noqdo qaadigii inuu isaga noqdo shaahidkiina isagii uu ahaado ma suurtoobi karto ayb saasay dhahayaan ee qaar ahlucilmiga ka midana waxay yidhaahdeen waa qaadiga cilmigiisa waxaa ku xukumi karaa iyadoo mudlaq ah qaar kalena waxay yidhaahdeen maya waxaa la yeelayaa qaadiga cilmigiisa wuxuu ku xukumi karaa wixii xuquuqda dadka ku saabsan maal iyo wixii la mid ah xuquuqu nnaas wixii ah cilmigiisa waa ku xukumi karaa laakiin waxay leeyihiin wixii xuduud ku saabsan maya iyada lianna xuduudda cuquubaadkaas xuduudda sharcigaa aadaa loogu ixtiyaadaa aadaana loogu dadaalaa inay badanaana dhacdo oo yacni ay shubha yar hadday soo gasho in layska rido ayaa badan marka qaar waxay u kala qaadayaan xuduud iyo xuquuqu nnaas xuduudda iyo wixii maal iyo wixii saasoo kale ah wixii amwaal iyo ku tacalluqo imaamu shaafici iyo abu xaniife iyo waxay leeyihiin cilmigiisa waa ku xukumi karaa laakiin haddii aanan ahayn maxallu tuhun haddii isaga laftirkiisa tuhun iyo xoogaa meesha uu imaan karana ha iska dhaafo bukhaari isaga waa dhexdhexaystay wuxuu yidhi idaa lam yakhafi dunuuna watuhma haddii qaaligii in la tuhmo ama in la danniyo waxun laga malaystay waxa uu ka baqaayo waa bannaankau ka maraa kama qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalama lihindin nabiga sida uu hindo ku yidhi khudii ka qaado maa yakfiiki waxa adiga kugu filan wa waladaki ilmahaaga ku filan bilmacruufi uga qaado wadaalika kaagaasina idaa kaana amran mashhuuran waa haddii arrin caana ay iska tahay qisadii marka wuxuu keenay qaadiga inuu cilmigiisa wax ku xukumi karo wuxuu u daliishaday qisadii hinda hinda markay u timid nebiga ay tiri ina abaa sufyaan rajulun shaxiix abuu sufyaan waa nin bakiila waxba ima siiyo ninka aniga ilmahayga wax nama siiyo nagu filan nebiga markaasuu yihi khudii maa yakfiiki wawaladaki bilmacruuf adiga ilmahaaga waxaa idinku filan ka qaada si macruufa uga qaada halkan marka wuxuu leeyahay arrinta marka wadalika idaa kaana amran mashhuuran arrintu marka nebigu waa cilmigiisuu ku xukumay marka wuxuu ogaaday abu sufyaan biil fiican iyo inuunan siinaynin oo u gacan adag yahay haweentan qofkaana hinda bintu cutba inay tahayna wou ogaaday binaan calaa dalika nebigu xugunuu riday marka qaadiga bicilmihi wax waa ku xukumi karaa haddii arrintu ay tahay xuquuq iyo maali ah iyo waxyaabaha noocaas oo kale haddii arrintu arrin iska mashhuuroo la ogaan karo iska waadixa ay tahay waxba markhaati keen iyo inuu ku siiyo keen iyo male laakiin aslan culummada qisadaanayba isku qabteen qisadan markaa nebigu uu sidan leeyahay mufti miyaa mise waa qaadi qadiyaddan marka fadwo miyaa xugun sharci oo nebigu uu ka jawaabaya miyaa mase waa fatwo fatwo iyo xugunna farqi baa u dhexeeya fatwadu waxay tahay alikhbaaru can ilxukmi xukunka in laga sheekeeyo oo la yidhaha masaladan xukunkeedu saas waaye bis ilzaam iyada ma ku jiro xugun laakiin marka la yidhaahdo xukunku ilzaam uu leeyahay isaga oo wuxuu leeyahay marka xukunku waa sidaan waana lagugu laazimiyey waa sidaasaad yeelaysa oo iyadii marka waxaa ku jiro xukunku ilzaama xadiidkan marka fahamkiisa laysku qabto waxaa la yidhi sideedaba qadiyaddan qadiyad fadwo miya mase waa qadiyad xuquuq qaar waxay leeyiin waa fatwa lianna iyadii waa inay xugun ahayn waxaa ku tusa abu sufyaan waaba maqnaayba isagoo haa'ib ah oo yaa la xukumay iyadana halkaas marka waxaa weeyaan alxukmu cala alghaa'ib nin haa'iba in la xukumo oo maqan iyada lafteeda laysku hayaa qisadanaana lagu saleeya xadiidkan waxay leeyihiin qaar waa xugun xugun inay tahayna waxaa ku tusaaya amaruu nebiga bixiyo khudii qaado maalkiisa ka qaado fadwo hadday ahaan lahayd wuxuu dhihi lahaa dhib male inaad maalkiisa wax ka qaadata iyo waxyaaba saasoo kale u jawaabi lahaa laakiin maadaama amar meeshan uu ku jiro amarkana xugunkaa wato sida badan bina'an calaa dalik arrintan waa xugun ay dheheen marka waxaana ka qaadanaynaa qaadigu bicilmihiina wax ku xukumi karo bukhaarina saasaad moodaa hadda inuu meeshan u keensaday qisada qaala xadaanaa abulyamaan huwa alxakamu bnu naafic qaala akhbaranaa shucayb can الزhriyi qala xadaanii curwaة ana caaئishaةa radي allah canha qaalat jaءat hindun bintu cutbata bni rabiica faqaalat ya rasuula allah wallahi baan ku dhaartee maa kana calى dahri اlardi ahlu khibaa'in dhulka korkiisa ma uunan ahayn ahlu khibaa'in qoys dad teendha degan axaba ilaya agteyda loo jacayl badan yahay an yadiluu inay dulloobaan min ahli khibaa'i ka looga badan yahay ma jira ma jiraan yacnii qoys inay dulloobaan aan ka jeclaa qoyskiinna ma jirin waa intay muslimnimada aynan soo gelin wamaa asbaxa alyowma maanta ma ahaanin calaa dahri lardi dhulka korkiisa ahlu khibaa'in axabba ilaya ani agteeda loo jacayl badan yahay an yacizuu inay cizoobaan min ahli khibaa'ika adiga qoyskaaga uma qaalat waxay tihi ina abaa sufyaan abuu sufyaan rajulun nin weeyaan misiikun gacan adag oo yacnii aad maalka u haysto oo aan bixinin fahal calaya min xarajin korkayga wax dembiya ma yahay an udcima aladii lahu ciyaalanaa maalka uu leeyahay inaan ilmaheenna wax ka siiyo ma dhib bay leedahay qaala lahaa wuxuu ku yidhi laa xaraja calayki wax dembiya korkaaga ma ahanin an tudcimiihim inaad quudiso min macruufin aad ka quudiso si la yaqaano qolada marka fatwo waayo dhahayaan kanay qabsanayan laa xaraja waa tanaa riwaayadii horena maxaa ku jira khudii bukhaari labadii waa keenay marka midna daahirkeedu wuxuu u egyahay xugun midna daahirkeeda fadwo u egyahay ayb isaga marka waa jamciyey sida tarjamada ka muuqato idaa lam yakhafi dunuuna watuhma haddii marka laga cabsanaayo in qaadigan jowr iyo wax lagu malaynaayo waa inuu maradiisa caddaysto cilmigiisa uuna ka korto haddii uu markaa uunan waxaas ka baqayninna arrintuna arrin iska mashhuura ay tahay ha hau rito haddii aynan xuduud ahayn arrintu hadday xuduud tahay iyada baabuna ay hada kani baabu baabu shahaadati cala alkhati almakhtuum baabu bayaani xukmi qabuuli shahaadati markhaatidii aqbalideeda xukunka ku soo aroora caddayntiisii buu u baab yahay cala alkhati almakhtuumi farta yacni la tiimbareeyey yacni halkan baabkan isaga wuxuu ka wadaa warqad xugun lagu qoray qaadiga shabaddiisana ay ku taallo ma markhaati furi kartaayo ma dhihi kartaa markhaati waxaan ka ahay waxaan in hebel qoray ama fartii hebel inay tahay bimujarad fartiisii iyo tiimbarihiisiiyo taqaano markhaati ma ku furi kartaa intaas masaladaasuu rabaa marka u baabaysanayo saddex masalo uga hadlaa marka hore aan akhrina aaaarka wamaa yajuusu marka yani wuxuu ka marqaati kacaa fartan inay fartii hebel tahay bs wax kale cilmi kale ma haya isagana ayb wamaa yajuusu iyo waxa bannaan min dalika kaagaas ka bannaan iyo wamaa yadiiqu calayhi iyo waxa la ciriirinayo wa kitaabilxaakimi masalada labaad waayo xaakimka warqadda uu qoraayo ilaa caamilihi uu u qoraayo qadiyaduu xukumaa maalan xaakimkii wuxuu qorayaa waxaan xukumay hebel hebel sidaa iyo sidaa yacnii in waxaa lagu xukumo sheegay waxaas hebel waxaasuu sameeyey markhaatihii iigu caddaaday aduu agtaada joogaaye sidaa iyo sidaa ku xugun xukunkaas ku fuli qaadiga marka xaakimku warqadda uu caamilkiisa u diro caamilku waa ninka gobolka madaxda ka ah warqadda uu u qoro waalqaadi ila alqaadi qaaliyaalka warqadaha isku diraan yani mararka qaar baa qaadigani wuxuu xukumaa nin dhul kale joogo magaalo kale ninkaan marka magaaladan ma joogo qaadigii marka muxuu sameynaa qadiyaddii markay u dhammaato qoraalkiibuu qoraa maxdara la yidhaha qoraalkaas maxdar oo kitaabaa buu qorayaa markuu qoro qaadigii kale ayuu u qoraa qaadigaas kale warqadda markuu helo xukunkii ninkii waa soo qabana markaas waxaasaa lagaa rabaa buu leeyahay marka wlqaadi ila alqaadi qaadiga waxa uu qaadiga kale u diro wa qaala bacdu nnaas xanafiyadu ka wadaa bukhaari hadduu bacdu naas dhahdo wa qaala bacdu nnaas dadka qaarkood waxay dhaheen kitaabu lxaakimi xaakimka warqadda uu qoraa jaa-izun waa bannaan tahay yacnii xaakimka warqadda uu u qoro nin meel kale joogo ee xugun ku tacalluqdaa waa soconaysaa ilaa fi lxuduudi xuduud maahan xuduud waxuu ka wadaa maalan hadduu qaadigii yiraahdo qofkaani waxaa sugnaaday habata cindii agteeda waxaa ka sugnaaday ninkan inuu maal ka xaday hebel ninka meeshaas joogo inuu hebel maal ka xaday nisaab dhan laba markhaatiba iigu sugnaatay agteyda waxaan xukumay in ninkaa gacanta laga gooyo warqadii marka waa shabadeeyey waa qoray markaasuu diray yo u dirayaa marka nin gobol gobolka madax ka ah xukunka inuu fuliyaa laga rabaa iyagu marka waxay yihahdeen maadaama ay xuduud ku saabsan tahay arrinkan maya ma anfacayo warqad iyo wax lagu qoray iyo ma lagu xadayo wa qaala bacdu nnaasi kitaabu lxaakimi jaa-izun ila fi lxuduudi maaha uma qaala bacdigaas baa marka wuxuu yidhi haddana in kaana alqatlu dilku haddii uu yahay khaa'an khata fa huwa jaa-izun waa socone weli qoladay bacdu naaskii a wataan warkan iyagu marka xuduudda waa diideen markaas haddana waxay yidhaahdeen haddii laakiin warqadda la qoray ee caamilka loo qoray xukunka ku qorani uu yahay dil ku dhacay kama warqaddaas sax waayo waa la aqbalayaa maxaa dhacay waxay yidhaahdeen lianna haada maxaa yeele kani maalun waa maal waxaani maalay u dhuranaysaa maadaama ay maal tahay maal innaga waa ogolnahay xuduuddaan diidayna bukhaari marka waa naqdina arrintan wuxuu leeyahy wainamaa saara wuxuu noqday maalan maal buu noqday goorma bacda an habata alqatlu markuu dilku sugnaaday kadibaa maal meesha yimid dilkuna hadda waxa waa cuquubo oo ku sugnaan karto xad iyo xadkiibuu la mid yahay marka maal laba qof maalay isku haysata maahane waa maal ka dhashay dil qofkan uu sameeyey dilkiina marka warqadaanuu ku qoran yahay inuu ninkaan ninkan dilay warqadaanay ku qoran tahay marka maalku goormuu waajibay bacda alqatli qatligii muxuu ku sugnaaday warqadaanu ku sugnaana marka faalkhata'u iyo waalcamdu waaxidun waa isku mid leanna mid walbaa sabab waxaa u ah dilka zid calaa dalika weliba waxaa ku darsataa camdiga laftirkiisa maaluu noqon karaa sooma oo isku bedeli karaa ninkan ninuu kas u dilay qoladii uu ka dilay diyeyba ogolaadeen soo maal ma isku bedelaya marka marka khaaa iyo camdiga maxay u kala saarayaan kaanahu marka tanaaqudu u nisbaynaa warkan wuxuu leeyahay warkii ay qarireen u ka hor imaanaya waqad kataba cumaru cumar wuxuu u qoray cumar bnu lkhaaab ilaa caamilihi caamilkiisii fi lxuduudi xuduud shanigeed buu uga qoray nin caamiloo u jooga baxrayn u joogay ayuu u qoray yacnii warqad buu u qoray ku saabsan xuduud dad in xad lagu oogo marka xuduuddii xataa waa lswaa la qori karaa wa kataba cumaru bnu cabdilcasiis cumar bnu cabdilcasiis wuxuu qoray fii sinin ilig kusirad la jebiyey ilig qof laga jebiyey xukunkeedu qoray wuxuuna u diray marka ninkii caamilkiisa ahaa wa qaala ibraahiimu ibraahimu naqaci waxa uu yidhi kitaabu lqaadi ila alqaadi jaa-izun warqadda uu qaali qaali kala u dira waa la socodsiina idaa carafa alkitaaba walkhaatama goorma laakiin farta haddii la aqoonsado inay qaaligaa ka socoto shabaddana la aqoonsado wa kaana shacbiyu caamir bnu sharaaxiil ashacbi wuxuu ahaa yujiisu inuu waa socodsiin jira waa ogolaan jiray alkitaaba almakhtuuma warqadda shabadaysan bimaa fiihi waxa ku sugan ayuuna la ogolaan jiray maca maa fiihi min alqaadiina ka imaanayso mar hadday qaaligu warqad ka timaado fartiisii shabadiisii waa aqbali jiray isagu wa yurwaa can ibni cumara naxwuhu wa qaala mucaawiyatu bnu cabdilkariim athaqafiyu shahidtu cabdalmalika bna yaclaa ayaan joogay qaadi lbasrati ah wa iyaasa bna mucaawiyata walxasana wa humaamata bna cabdillaahi bni anas wbilaala bna abi burdata wacabdallaahi bna buraydata alaslamiy wacaamira bna cabadata wacabaada bna mansuurin kulligood qudaaday ahaayeen yujiizuuna iyagoo ogolaanayo kutuba alqudaati qudaadda waraaqaha ay soo qoraan bigayri maxdarin min ashuhuud markhaati la-aan an hadda markhaatidan wuxuu ka wadaa fahm qaaligaas warqadda soo qoray inuu warqadan markuu qoraayay kaalee laba markhaati inuu u sameeyo shardi maynan ahayn mar haddii qaaligu oo warqadda kusoo taagtaagsado xukunkii soo qoro uu shabadeeyo oo uu ninkii qof usoo dhiibo qofkii uu soo qaado meeshii ay ku socotay keeno waa fulinayeen xukunkaas bigayri maxdarin min ashuhuud shuhuuddu maxay ka markhaati furayaan warqaddaas inuu qaaligaas qoray markhaati loo geliyey la-aanteed ayay aqbali jireen fain qaala aladii jii'a calayhi bilkitaabi haddii uu yidhaahdo midkii korkiisa kitaabka lala yimid waa ninkii lasoo eedeeyey waa maogtahay ninbaa keensanaya qaaligan xugunuu qoray waa shabadeeyey waa saxiixay ninkii ninbuu u dhiibay ninka mudici waay warqadii uu keensaday qaaligii kale u keenay aniga xukunkan baa laiisoo xukumay ee xukunkan ii fuli kii xukunka lagu fulinayo hadduu yidhaahdo inahu zuurun waxaan been waay waa waa lasoo faalsifikeeyey waxaa lasoo faalsifikaareeyeqaali kama socoto warqadan been waay warqad musawara waay hadduu yidhaahdo qiila lahu waxaa lagu dhahayaa idhab bax faltamis ilmakhraja min dalika bax ee waxaad uga baxdo xukunkan raadsa adiga orado baxo qaaligii warqadan meeshay ka timid aad makhrajkaan adiga saasay dhahayeen wa awalu haddii marka meesha maxaa ku hoos duugan marka hadduu isdhiibo ninka uu ogolaado xukunka waa la fulinayo wa awalu man qofkii ugu horreeyo sa'ala weydiiyey calaa kitaabi alqaadi qaaliga warqadiisa albayinata markhaati weydiiyey ibnu abi leyla buu ah cabdiraxmaan ibn abi leyla moxamed ibnu cabdiraxmaan ibni abi leyla cabdiraxmaan wiilkiisa moxamed ibnu cabdiraxmaan ibni abi leyla qaadi lkuufa u ahaa xadiidka xaggiisa daciifuu ka ahaa laakiin qaalinimada muxuu ka ahaa aad baa qadihiis u fiicnaa oo imaam axmed baa waxaa laga wariyey inuu yidhi kaana qadaa'uhu xasanan qadihiisu aada u wanaagsanaa nin fiqi badanu ahaa laakiin xadiidka xoogaa sayulxifdigu ayb ninkaasaa ugu horreeyey wasawaaru bnu cabdillaahi labadoodaa waxay bilaabeen nin hadduu warqad keensado qaali kale ka keeno warqadan inuu qaaligii qoray markhaati u keensay dhahay hadaynan markhaati jirin ma socodsiin jirin waa markii beentu badatay iyo dadka isdabamarsiiskooda iyo batay wa qaala lanaa abuu nucaym xadaanaa cubaydullaahi bni muxriz qaala ji'tu bikitaabin min muusa bni anas kitaab ayaan la imid warqad muusa bnu anas ayaan kala imid qaadi albasra wa aqamtu cindahu lbayinata agtiisana markhaati ayaan soo oogtay oon markhaatiyaan ku oogtay agtiisa anna lii inaan leeyahay cinda fulaanin hebel agtiisa kada wa kada waxaas inaan ku leeyahay anaa uu leeyahay qaadigan basran u imid markhaati baan u keensaday hebel inaan ku leeyahay lacag hebelkana xaggee joogaa wahuwa bilkuufati kuufou joogaa hebel ayb marka warqaduu u qoray dabcan warqada ayuu xaggaa kala yimid marka ji'tu bikitaabin min muusa bni anas qaadi lbasrati wa aqamtu cindahu lbayinata agtiisana markhaati baan u keensaday ana lii cinda fulaanin kada wakada wahuwa bilkuufati buu jooga faji'tu bihi lqaasima bna cabdiraxmaan ayaa ula imidoo reer kuufa qaadi asna kuufa ka ahaa faajaazahu warqadii waa ii ogolaaday waa ii socodsiiyey hebelkii kaalay si lacag waxau kugu leeyaha leyn wa kariha alxasanu wa abuu qilaabata xasanulbasri iyo abuu qilaaba cabdullah bni zayd aljarmi waxay naceen an yashhada qofku inuu markhaati ka furo calaa wasiyatin dardaaran xataa yaclama ilaa uu ogaado maa fiiha dardaaranka wax ku dhex jiro liannahu laa yadrii ma oga lacalla fiiha jawran jawr inay ku taalo haddii adiga lagu yihaha nin uu ku yidhaha kaalay dardaaranan qoraa markhaati iyo noqo ninkii keligiisa warqadii iska qoray qoray qoray bakshaduu geliyey haye maxaa ka markhaati furay adiga marka xumaba ogide jeer aad ogaato ma furaysid markhaati saasleanna in jawr ku yaallaa laga yaabaa jawrna lagama markhaati furo waqad kataba nabiyu sal ll ly slam masaladii saddexaad marka waa soo socota waqad kataba nabiyu sal ll ly slam ilaa ahli khaybara ima an taduu saaxibakum wa ima an tu'dinuu bixarbin nebigu warqad buu qoray waa amray dabcan reer khaybar u qoray ima an taduu saaxibakum saaxibkiina inaad diiyeysaan qisadii qasaamada wa wa ima an tu'dinuu bixarbin ama inaad dagaal ogeysiisaan wa qaala zuhriyu zuhri waxa uu yidhi fi shahaadati cala almar'ati markhaati naag lagu furo min asitri iyadana ay markaa xijaab uu idiin dhexeeyo sitri iyo xijaab xaggiis looga furo markhaati masaladaas wuxuu ka yidhi in caraftahaa haddii aad aqoonsatay fashhad markhaati fur wailaa falaa tashhad haddii kalea markhaati furin qof aan la arkaynin maxaa ku markhaati furtaa marka ama aada u markhaati furtaa marka naagtii marka waa in marka markhaati iyo shahaado hadday timaado waa in meesha la keeno weliba wejiga waa faydaysaa si loo aqoonsado saddex mas'alo marka meeshaan marka uu ku dhigay middaan ugu dambaysa waxay ku saabsan tahay qaaligu haddii uu ku markhaati gashanaayo waxbuu qorayaa maxdaruu qorayaa maxdarkiibuu marka wuxuu ku yidhi markhaati ka noqo inaan waxaan xukunkan qorayo marka uu qoro waa inuu kugu dul akhriyaa markuu xukunkii kugu dul akhriyo dhegaysato markaasaad markhaati noqon kartaa haddii kale maya hadda dadkan soomaalida badanaa waxaan ku arkay meelahan dhulka iyo lagu kala wareegsado oo notaayooyinka iyo qofku markhaati suulkiisu iska saaraya waxuu iska saxeexayaa wax uu ka ogyahayna male dhulka uu markhaati furaayo waxaa laga yaaba inuusan ogeyn ninkan ninkan markuu lacagta u dhiibaayo ma arkaayo iyagoo waa kala gadanay dhahaayo ma haayo imaam halkan uu saxiix bis qaar marka waxaan aragnay markii la su-aalay intaqadii dacwo iyo wax ay gashay arrintaas mara war niyo ninkan hebel jidkaanu iga soo qabtay waa u markhaati fura laakiin ma aqaanin waxaan u markhaati fura markhaatida waa cilmi wamaa shahidnaa ilaa bimaa calimnaa so markhaatida waa cilmi cilmi la-aan marka wax markhaati ansaxaya male wax lagu furi karaan marka arrinka qofku wuxuu ka markhaati kacayo waa in lagu dul akriyo warqadda la akriyo warqadaas la akhriyey markaas waa ka markhaati furi karaa marka aadaa layska sahashaday halkan marka wuxuu ku dhigay ayb saddex xugunuu keenay ayaa ku sheegay marka baabka fa ama alxukmu alawalu xukunka hore faqaala bnu bataal itafaqa alculamaau cala ana shahaadata laa tajuusu lishaahidi idaa ra'aa khatahu ila ida tadakara tilka shahaada ninka markhaatida yanii shahaadadiisu ma la socodsiinayo mana bannaana mana yacni la ogolaanayo haddii uu fartiisa ama qof fartiis meel uu ku arkay bimujarad fartaan farteydii waayey markhaati waa ahay qadiyaddiina uusan xasuusanin ma laga ogolaanayo masalada koowaad taas waa fa in kaana laa yaxfaduhaa hadduunan xasuusanin falaa yashhadu ma markhaati ka cayo fa innahu man shaaa intaqasha khaataman waman shaءa kataba kitaaban waqad fucila milhu fi ayaami cuثmaan fii qisaةi madkuurati fi sababi qatlihi wuxuu le dadku waa horeyba waxaan yaqaaneen inay fara fartu waa isku eg eg tahay waxaa laga yaabaa markaa in wax la khiyaameeyo xukunka hore marka taasu ka dhigay qaala abu caliin alkaraabisi fi kitaabi adabi اlqaضاء lahu ajaaza الshahaadaةa calى اlkhati qowm far in laga marqaati kaco qoom ayaa ogolaaday laa nadara lahu faina alkutaaba yushabbihuuna alkhata bilkhati leanna dadka aada wax u qoro waa farta waa keeni karaan qof kale fartiis way keeni karaan xataa yushkila dalika calaa aclamihim ilaa ay ishkaal geliyaan qofka ugu aqoonta badan dadka qofkan waa farta waa keeni karaa qof kale fartiis waa samay karaa marka in bimujarad far lagu marqaati furo maya ayb waida kana hada fi dalika alcasri fakayfa biman jaءa bacdahum marka ibnu xajar wahum akharu musaaracata ila shari miman madaa waadaqu nadara fiihi waakharu hujuuma calayhi wa ama alxukmu ahaani waa qudaada warqadaha ay isku diraan fadahaba aljumhuuru ila aljawaaz sax waayo ayb markaa qaaliga warqadda uu qaaliga kale u qorayo inuu markhaati geliyaana shardi miyaa khilaafkiyaa ku jira marka waqtigii dambe markhaati waa inuu sameeyaa baa la yidhi markii sharta iyo khiyaanadu ay badatay markii hore laakiin waa la yska ogolaan jiray xukunka labaad isaguna kaasu wa ama alxukmu athaalid faqaala bnu bataan ikhtalafuu idaa idaa ashhada alqaadi ninka qaaliga hadduu markhaati gashto shaahideyni laba markhaati calaa maa katabahu wixii uu qoray walam yaqra'hu calayhimaa ownanna ku dul akhrinin walaa carafahumaa waxa meesha ku yaallana ownan ogeysiinin bimaa fiihi faqaala maalikun yajuusu dalik maalik waa bannaan tahay buu yihi waqaala abuu xaniifata washaaficiyu laa yajuusu liqowlihi tacaala wamaa shahidnaa ilaa bimaa calimna qaala waxujatu maalikin ana alxaakima idaa aqara anahu kitaabuhu falgaradu min ashahaadati calayhi an yuclima alqaadi bilmaktuuba ilayhi ana hada kitaabu alqaadi ilayhi imaam maalik isaga wuxuu le nimankan waxaa laga rabaa warqadan qaali ma qore mase ma qorin laakiin waxa madmuunka ku yaalla shaqadooda maaha isaga halkaas ka fiiri laakiin waxaa laga fahmaa aathaarta bukhaari uu keenay inay ogaadaan inay tahay ayb marka intaasba wuxuu keenay xadiidkii qaala xadaana mxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaana gundarun qaala xadaana shucbatu qaala samictu qataadata can anas bni malikin qaala lama araada nabiyu sal l slam nebigu markuu doonay an yaktuba ila ruum ruum inuu u qoro warqad qaaluu waxay yidhaahdeen inahum laa yaqra'uuna ma aqrinayaan kitaaban kitaab warqad ilaa makhtuuman inuu shabadaysan yahay maa faitakhada nabiyu sal slam nebigu wuxuu samaystay khaataman min fidatin fargashi fida ah kaanii anduru ilaa wabiisihi birbiriqiisa inaan arkayaad moodaa wa naqshuhu naqshigiisana muxamedun rasuulullah marka waa u shabadeeyey marka u qoray halkan marka waxaa laga qaadanaa qolada dhahayso in la shabadeeya xataa shardi maaha leanna nebigu wuxuu damcay inuu warqadan qoro shabad la-aan iyagiiba ugu daneeyey un markii la yidhi warqad ma akhriyaan aan shabadaysnayn darteeda u qoray waa inay bannaan tahay warqada tiimbara in lagu dhuftaa shardiba curfiga jira iyo dabcan laakiin haddii uusaa keenayo in la shabadeeyo iyadana nebiga waa yeelay labada geesba marka daliil waa u tahay sidaasay shuraaxda dhahay ayb marka wakhtiyadan marka khulaasatul qowl wakhtiyadan fujuurku uu batay markhaati lagama maarmayo waraaqihii dowladaha hadda ayaa la samaynaa foojari dadka waa ku caanbaxan tiin barihii aa la samaysanaa wixii waa la qorayaa waa khatar marka baabun ay hada kani baabun baab weeyaan mataa yastawjibu arajulu qofku goormo ayuu xaq u yeelanayaa oo waajibsanayaa alqada'a inuu qaali noqdo qofku qadaha goormo ayuu u qalmaa wqaala alxasanu xasanulbasri waxa uu yidhi akhada allaahu cala alxukaami alla madaxda wuxuu ka qaaday korkooda ku qabtay allaa yatabicu alhawaa inaysan hawadooda raacin meeshaa marka maxaa laga qaadanaana ninka qaadi waxa uu noqonaya waa inuu yahay dayin qof diin le waa inuu yahay oo hawadiisa diinka hawadiisa uunan raacaynin oo diinka u ka celinayo walaa yakhshawu nnaasa dadka inaynan ka cabsanin oo heybad dadka inay ka heybaysaan inaynan qabin marka waa an takuuna lahu an yakuuna daa salaabatin macnaha waxay tahay waa inuu nin ad adag yahay oo nin qofka baqaaya iyo waxaas inuunan ahay walaa yashtaruu biaayaati llahi amanan qaliila ayb walaa yashtaruu biaayaati illaahi hamanan qaliilan yani ma ku gadanayaan yaynan ku gadanin aayadihii alle haman yar inay ha ku iibsaninaa la yidhi inaynan ku iibsanin ayaa la amray ayb uma qara'a dabadeed wuxuu aqriyay yaa daawuudu inaa jacalnaaka khaliifatan fi lardi faxkum bayna annaasi bilxaqi wla tttabic ilhawa fayudilaka can sabiili illah ina aladiina yadiluuna can sabiili illahi lahum cadaabun shadiidu bima nasuu yowma alxisaab wa qara'a wuxuu aqriyay ina anzalna atawraata towreedaan soo dejina fiiha hudan wa nuur ilaa qowlihi laga gaaro waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum lkaafiruun bima stuxfiduu ustuudicuu wixii loo dhiibtay lagu ammaaniyey min kitaab illaahi oo ilaahay kitaabkiisa xukunkiisa ah wa qara'a wuxuu aqriyay xasanulbasri wa daawuuda wa sulaymaana id yaxkumaani fi lxarfi id nafashat fiihi hanamu lqowm wa kunnaa lixukmihim shaahidiin daawuud iyo sulaymaan markay xukumaayeen beerta qolo beertooda qolo ari ariley ahbaa arigooda ama xoolahooda ka daaqday ayb id nafashat fiihi hanamu lqowm qolo arigoodiibaa habeen miray marka beertii buu eber ka dhigay wa kunnaa lixukmihim shaahidiin fafahamnaaha sulaymaana wa kullan aataynaa xukman wa cilmaa daawuud marka waa dadaalay waa ijtihaaday xugunuu riday nabiyullaahi sulaymaanna xukunkeega xugun ka duwan buu ishaaray sidii riday marka alla wuxuu yidhi sulaymaan baan fahamsiinay arrinta faxamida sulaymaana sulaymaan ayuu mahadiyey ammaanay walam yalum daawuuda daawuudna lama eedaynin ma uunan eedaynin walowlaa maa dakara allaahu min amri haadayni labadan nebi arrinkooda inuu alla sheegay haddii la la'yahay la ra'aytu waxaan arki lahaa ana alqudaata qudaadu halaku inayba halaagsanin yacnii qaaligu hadduu dadaalo oo xaqii uu gafo markaas hal ajaru qaadana ijtihaadkii baa loo yaa yani uu sameeyey baa ajar lagu siinaya waana dembina ma loo qorayo fainahu atnaa calaa hada bicilmihi maxaa yale alla kan wuxuu ku ammaanay cilmigiisa wa cadara haada kanna waa u cudur daaray biijtihaadihi dadaalkii uu sameeyey wa qaala musaaxim ibnu zufar qaala lanaa cumar bnu cabdilcasiis wuxuu nagu yidhi khamsun shan idaa akhda'a alqaadi qaadigu hadduu gafo u waayo minhunna shantaas khudatan khasla hadduu ka gafo kaanat fiihi wasmatun ceebay ku tahay dhexdiisa ceeb ayaa dhexdiisa ah an yakuuna qaaligu inuu yahay fahiman nin wax fahmayo xaliiman dulqaad badan cafiifan dhowrsanaan badan saliiban ad adag xaqa ku ad adag caaliman isaga cilmi leh sa'uulan can ilcilmi haddana dadka culummada wax weydiinayo wax su-aalayo ayb abu caliin ilkaraabiisi ardaygii shaafici kitaabu adabi alqada wuxuu ku yidhi laa aclamu bayna alculamaai miman salafa khilaafan ana axaqa annaasi an yaqdiya bayna almuslimiina khilaaf ma ogi buu yidhi culimmadii hore in uu ugu xaqnimo badan yahay inuu dadka muslimiinta kala xukumo man qofkii baana fadluhu fadligiisu caddaaday wa sidquhu runtiisa caddaatay wa cilmuhu cilmigiisu uu caddaaday wa waracuhu xalaal miiradkiisu caddaaday qaari'an likitaabillaahi qur-aanka uu yaqaano caaliman biakari axkaamihi axkaamta qur-aanka badankeed uu yaqaano caaliman bisunani rasuulillaahi sunnada nebiga uu garanaayo xaafidan liakariha badankeed uu xifdisan yahay wakada aqwaalu saxaabatina sidaas saxaabada aqwaasheedan inuu yaqaano fiir marka qur-aankii waa inuu yaqaano axaadiidtii axkaamtii inuu yaqaano saxaabada aqwaashooda inuu yaqaano caaliman bilwifaaqi meelihii laysku waafaqay oo ijmaaca maxallul ijmaac inuu yaqaano walkhilaafi meelihii laysku khilaafay waa inuu garanayo wa aqwaali fuqahaa'i taabiciin saxaabada marka laga yimaado taabiciinta fuqahadooda aqwaashoodana waa inuu garanayo yacrifu asaxiixa min asaqiim wixii saxiixay saqiimka inuu kala garanayo yatabicu fi nawaasili mas'aladii u timaadee cusubna alkitaaba buu raacayaa fain lam yajid hadduunan kitaabka wax ka helin fasunana xugunkii sunnadou ka fiirina fain lam yajid haddii uunan ka helin camila bima itafaqa calayhi saxaaba waxay saxaabada isku raaceen uu ku camal falayaa fain ikhtalafuu hadday iskhilaafeen saxaabada famaa wajadahu ashbaha bilqur'aani qowlka qur-aanka ugu ekaansho badan buu ka qabsana uma bisunnati sunnada dabadeed uma bifatwa akaabiri saxaabati saxaabada kuwooda waaweyn fataawadooda wayakuunu wuxuu noqonayaa haddana qaaligu waa inuu ahaado kathiira almudaakarati maca ahli lcilmi nin ahlucilmiga cilmiga la baaro wlmushaawarati lahum nin la tashta waa inuu aad ula tashto ahlucilmiga maca fadlin wa waracin weliba fadli iyo xalaal miradna waa inay la u qabaa wayakuunu wuxuu noqonayaa xaafidan lilisaanihi qaaligu waa inuu carabkiisa dhowro wa badnihi calooshiisa inuu dhowro wa farjihi farjigiisa inuu dhowro qaadi isaga iska halacsanayo oo aan naag dhaafaynin oo aan dhaafaynin laluush aan dhaafaynin lama rabo fahiman bikalaami alkhusuum dadka garta keensanaya warkooda waa inuu fahmayo haddii uusan afkoodii aqoonin muxuu samaynaa mutarjim waa inuu samaysto mutarjimkiina maxaa laga rabaa an yakuuna warican qof warica inuu yahay cilmi garanayo inuu yahay waxyaabahaas aamin amiin inuu yahay yaa laga rabaa uma laabudda waxaa qasaba buu yidhi an yakuuna caaqilan intaas markau qaba waa in caqli uu leeyahay nin aan caqli lahayn oo qadaayaadka fahmi karin lama rabo qofkan sirtiisa inuu dareemi karaa qaaligu ou dadka akrin karo maa'ilan can ilhawaa hawada ka leexsan uma qaala intaas markuu sheegay karaabiisi waxa uu yidhi wahada wain kunaa naclamu anahu laysa calaa wajhi اlardi axadun yajmacu hadihi sifaat inkastoon ognahay uu yidhi qof sifaatkan dhan laga wada helay inaynan jirin hadda waqtigiisuusaas dhaha waan ardaygii shaafici ninkan ogow walaakin yajibu an yuطlaba min ahli kuli zamanin akmaluhum wa afdaluhum laakiin ninka ugu dhow sifaatkan baa la qaadanaya qaadiga waxay yidhahdaan waa inuu muqallid ahayn xataa waa inuu mujtahid yahay qaadi marka mujtahida sida lagu helo ma sahlan qudaadda hadda marka maxaa la sameynaa waa waxaa la sameynaa qaadi daruura culimmada waxay leeyihin haddii qaadigii mujtahidkii shuruudihii wixii la waayo qaadi daruura ha layska helo nin muqallida oo madhab wax ka yaqaana iyo waxaa sameeya ninka ugu roon dadka ayb wa qaala almuhallab laa yakfii fi istixbaabi alqadaa'i an yaraa nafsahu ahlan lidalik haddana qofku inuu asaga isu arka lama rabo qaalinimada inuu ahal u yahay bal an yaraahu nnaasu ahlan lidalik waa inay dadka u arkaan waxaadi ismoodid ma tihide wixii lagu moodaa tahay wa qaala bnu xabiib can maalikin imaam maalik waxaa laga wariyey laabudda an yakuuna alqaadi caaliman caaqilan qaadigu in labadaa uu isku darsaday caalim caaqil uu yahay qaala bnu xabiib ibnu xabiib waxa uu yidhi fain lam yakun cilmun cilmi haddaan la helin fain lam yuujad cilmun facaqlun waa in caqli la helo wa waracun iyo xalaal miiradnimo cilmi haddaan la helaynin badan waa in caqli iyo xalaal miiradnimo in la helo diin iyo caqli liannahu bilwaraci yaqifu xalaal miiradnimadiisu qadyadda inuu ku orday ka joojinaysaa wa bilcaqli caqligana yasalu waxbuu ku su-aalana qofka hadduu caqli leeyahay culumuu meesha keensana su-aalaya caqligiisa wuxuu tusayaa inuu culummada wax weydiiyo diintiisuna waxay tusaysaa inuusan ku boodin arrinta wa huwa idaa alaba alcilma wajadahu cilmigu weliba haddana cilmiga haddii la dalbo waa la heli karaa cilmiga ninkan waxbaa bara karaa qofka wa idaa alaba alcaqla lam yajidhu laakiin caqli xaggee laga helaysa caqligu wax ku imaanaya waxa weeyaan midna waa u dhalasha midna waxaa lagu kasbadaa khibrada iyo waayo aragnimada iyaa lagu kasbadaa caqligu cilmigu yaa sahlan in la helo sidaas tilmaa ibn اlcarabi wuxuu yidhi inuu washtarauu watafaquu calى anahu laa yushtarau an yakuna ghaniya qaaligu inuu hani yahay shardi maaha wاlaslu qowluhu tacaalى walam yu'ta sacata min almaal wاlqaadi laa yakunu fi xukmi sharci ila ghaniya qaalina sidiisa waa qani lanna hadda hadduusa waxba haysan faqiir yahay baytulmaalka waa in laga siiya mushaar fiican ila shaquu hayaa uu keeni doonaana meeshaana ku keeni doona wattafaquu cala ishtiraadi dukuuriyati qaaligu waa inuu nin noqdo haddana fi lqaadi qaadiga ilaa can ilxanafiyati xanafiyada iyagu waxay dhaheen maya wastatnow alxuduuda waxay yidhahdeen naag waa noqon kartaa wixii aan xuduud ahayn wa adlaqa ibnu jariir ibnu jariir waa ilaaqay isaga wuxuu yihi naag qaali waa noqon kartaaba sideedaba wa xujat ljumhuuri alxadiid asaxiix maa aflaxa qowmun wallow umuurahum imra'a waa soo marnay xadiidkaas lan yuflaxa qowmun wallow amrahum imra'a ranaagtu waxama noqonaysa qaali walaa maal walaa shay waxama noqonaysa waqad taqadama waliana alqaadi yaxtaaju ilaa kamaali ra'yi qaadigu wuxuu rabaa ra'yi dhammaystiran wa ra'yu lmar'ati naaqisun qofkii xataa ismoodsiiyo waxaan inaysan jirin bani aadamku waa ku beeran tahay naag jinsiga naagaha jinsiga ninku inay ka nuqsaansan tahay xataa gaalka faajirka ee dhahaya naagaha xuquuqdooda naagaha xuquuqdooda ku haayo wuu ogsoon yahay naagtu naqsi inay ku jiro xaqiiqa saas oo hadda markay cabirayaan khamriga qofka inta ugu yar oo khamri inuu cabaa ay leeyihiin ayagu caafimaadkiisa waa waa waa ku ilaalsan karaa inta ay leeyihiin naagihii iyo nimankii waa u kala bedeleen oo unitka nimanka loo sheego iyo unitka naagaha loo sheego taqriiban waa nus naagaha meesha uu naagihii nus uga dhigayo haddii la yidhaha jirku waa isku mid jirka ninka naagta kulli waa isku wada mid isku waxay qabaan haddana maca daalika muxuu uga hoos marinaya shaqada marka la qabanayo xataa waxay yidhaahdaan da-da ay naagta ku gelayso ay ku noqonayso howlgab ku noqonayso ritaayr ku noqonayso iyo ninka da-da uu ku noqonayo isku mid maaha meeshaada shaqadu soo uma khuduucaysa caqli iyo karti iyo firfircooni firfircooni jismi iyo mid caqli labadaba u khuduucee shaqada waxay ku leeyihin marka naagtu haddii ay lixdan gaarto kabacdi maya shaqooyinka waa ka daynaya waa la iska ruqsayna ninkiina waxaa laga yaabaa lixdan iyo shan toddobaatan inuu gaaro dadkii marka waxay rabaan dadka inay maskaxdooda dabagediyaan iyo rabaan kuwan marka diinka unbaa loo soo diray inay diintay meelay ka ceebeeyaan raadinayaan maahane waxaan wax fidri ah naagtu inay ninka naaqis ka tahay waa firi waa firi waana wax caqligal ah iyaduna meelay ninka uga horeysaa dabcan waxyaabo badanay ninka uga xasuus badanta uga horeysaa jira oo alla ku beeray oo ku sameeyey taas marka aan sidii alla wax u abuuray yaanaan xaggi xagga kale aadin marka saa darteed wuxuu leeyahy wara'yu lmar'ati naaqisun walaa siyamaa fii maxaafil rijaal ragga maxaafishooda meelaha weliba naagtu hadday qaalihii noqonay la dhaho raggii iyo ay yacni meel raggii joogaan haddii naagtii ay qaali ka noqoto de ragga waxaa laga yaabaa qaarkood inay ka qaalib noqdaanba oo ay iyada dhanba jiitaan iyada naagta mumaarasadana waxay keenay iyo tajrubada iyo qofku waxau garanayo inay jilicsan tahay naagta ay ka jilicsan tahay ninka ayb halkaas marka intaas oo shuruud buu sheegay qaadiga marka markuu beledka yimaado maxaa lagu soo cayina iyada lafteeda wuxuu leeyahay warqadaan wataa aniga qaaliya layga soo dhigay fuqahadu waxay leen maya badanaa fuqahadan shaaficiyada warqadaha aad ayaga uma aad uma ictibaariyaan ay leeyihin ninka marka qaadi laga soo dhigo waa in laba markhaatiya uu keensan qaadigii hore u imaanayaa warqadii iyo laba markhaati buu isu keensanaa qaadigaas kale waa abtegaa ninkan markaasu kursiga fariisana waxaa kalou samaysanaa qaadigu mutarjim haddii uu u baahan yahay waxaa kalou samaysanaa nin wax u qoro aad wax u qor yaqaano karaani ah karaaniga marka weliba inuu amiin uu yahay nin lagu aamini karo leanna karaani waxbuu kharibi karaa isaga xataa karaanigaas marka shaqadiisu waxay noqonaya inuu wax u qoro faylashana uu u xifdiyo wixii la qoraayey warqad kasta uu qaadigu qorayana wuxuu leeyihiin fuqahadu waa inuu koobi ka reebto nusqana isagaa reebaayo nusqana qofkau seenayo waa nidaamka wax loo dhigto un hadda beledka lafteeda waa qorayaan kutubta minhaajka iyo waa dhigayaan waagii horena saas wax u qori jireen hadaad aragto lixdameeyadii iyo dadkii wax qori jiray qudaadii axwaasha shaksiga maxaakim maxkamadaha joogi jiray warqadahaas waa kala qori jireen qofkan in lagu sallimayo dibqal asli lambar ay u yeelaan midna ay meesha ku reebaan waayahay shuruudahaasu marka qaadiga uu yaala kadib marka qisadan oo daawuud iyo nabiyullaahi sulaymaan oo aada u sii wadwaday shaarixa walacalla inaan meelo kale kusoo marmarnay hada aakhiruhu billahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed